بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخواتي في الله وحبإذن الله جل شأنه أين كلمات كوبا كورا دونا خطورة الشرك وكيفية النجاة منها khatarta uu leeyahay shirkigu iyo kayfiyada ama sida looga badbaadi karo walaalayaal ugu horeyn towxiid ullaahi casa wajal in ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada loo khaalis yeelo shirkigana laga ilaaliyaa waa zubdatu risaalaati rusul waa rusushii rabbigeen u soo diray risaalaadkii uu usoo dhiibay zubdadoodii ama dhuuxoodii iyo muhiimkii ugu mudnaa weeyi oo rasuul kasta oo ilaahay ummad usoo diro waxaa risaaladiisa gundhigiyo asaas u ahayd oo aada arkaysaa kitaabka qur-aanka safaxaadkiisa haddii aada rogto nebi walba dacwadiisa isagoo asaas iyo gundhig uga dhigaya yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh reetolkayow ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii caabuda macbuud xaq lagu caabudo oon isaga ahayni idinma sugnaane waxay taasi daliil u tahay dacwatu alambiyaai waarusul asaaska ay ka bilaabanaysay kuna dhammaanaysay waxay ahayd towxiid ullaahi caza wajal waalibticaadu can ashirki wa madaahirih walaalayaal shirkigu waa mid khatartiisa iyo dhibkiisu aada uu fara badan yahay ruux kastoo mu'minana munaasab ay u tahay inuu iska ilaaliyo iska ilaalintiisuna waxay ugu suurtoobaysaa inuu aqoon u yeesho maxaa shirkiya maxaase towxiida si uu towxiidka ugu toosnaado shirkigana uu uga dheeraado walaalayaal asheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin calayhi raxmat ullah waxa uu shirkiga ku tacriifiyey oo uu yidhi huwa an yajcala lilahi shariikan fi alrububiyati aw aluluhiyati aw asifaat waxaa shirki la yidhaahdaa in ruuxu ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeelo cid la wadaagto oo shuraako kula ah rabbinimada alrububiya oo waxa weeyaan afcaashuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iska lahaa inuu cid kale la siiyo oo kala dhexaysiiyo waa shirkun fi rububiya waayo waajibku waxa uu ahaa towxiid rububiya oo ifraad ullahi biafcaalih in ilaahay loo gaar yeelo afcaasha isagu uu iska leeyahay kalkhalqi wاlrisqi wاlixyaai wاlimaatati wa tadbiiri اlkowni kulih sida abuuristii iyo arsaaqistii iyo nooleyntii iyo dilidii iyo maamulka kownka oo dhan waa afcaasha ilaahay mooye cid samayn kartaa aanay jirin marka towxiid rububiya waa in afcaashaas ilaahay loo gaar yeelo ruuxu haddaba hadduu ictiqaado khaaliqan alla ahayni inuu jiro ama cid wax la abuurta ama la arsaaqda ama wax la noolaysa ama wax la disha ama kownka la maamusha hadduu ictiqaado waa shirkun fi rububiya waa rabbinimadii rabbi gaar u lahaa ayuu cid kale la wadaajiyey waana shirkun akbar waa shirki weyn oo xerada islaamka uu kaga baxaayo waxa uu sheekhu yidhi awil uluhiya ama inuu shariik alle ugu yeelo fi luluhiya uluuhiyada uluuhiyaduna waa cubuudiyadii iyo cibaadadu alle xaq u lahaa oo xaqu wuxuu ahaa ifraad ullahi biafcaali lcibaad in ilaahay lagu gaar yeelo addoommadu acmaasha ay samaynayaan markaa ruuxii nooc ka mid a anwaacdii cibaadaadka cid aan alle ahayn hadduu u sarfiyo ama ilaahay cid kale uu la wadaajiyo waxa uu noqonayaa mushrikan fi luluuhiya ruux uluuhiyadii shirki ku dhacay oo ku sameeyey oo cibaadadii ilaahay gaarka uu lahaa ee keligii uu mutaystay cid kale kala dhexaysiiyey aw isifaat ama asmaadii iyo sifaadkii rabbi uu lahaa ee xaqa uu lahaa inuu cid kale la wadaajiyo oo kala dhexaysiiyo oo sifaadka alla mooye cid kale aan u sugnaan karin sida cilmiga shaamilkaa iyo qudrada ilaahay ee wax walba uu awoodee uu karo hadduu ruuxu ictiqaadiyo cid aan alla ahayn baa sifaadkaa yeelan karta oo wax walba ogoo taalacan karta ama wax walba awood iyo qudro u leh waa mithaaluune ama sifaadka kale la midka ah sidaasoo kale yeela ama shuraako ilaahay subxaanahu wa tacaala cid kale kala dhexaysiiya waa shirkun fi sifaat sifadii alla uu iska lahaa ee khaaliska u ahayd oo cid kale aada kala dhexaysiisay weeyi waxa uu sheekhu yidhi markaa an yajcala lilahi shariikan fi lrububiyati aw iluluhiyati aw isifaat waxa uu shirkigaasi yahay in ruuxu ilaahay u yeelo cid la wadaagta rabbinimadii ilaahnimadii iyo sifaadkii faman ictaqada ana maca allahi khaaliqan mushaarikan aw munfarida waxa uu sheekhu yihi ruuxa haddaba ictiqaadiya in alle uu weheliyo oo uu la jiro khaaliq kale oo khalqiga la wadaaga ama iskii gaar ahaantiisaba wax u abuura aw ictaqada ana maca allahi ilaahan yastaxiqu an yucbad ama ictiqaadiyo ilaahay inuu la jiro macbuud kale oo mutaystay isagana in la caabudo aw cabada maca allahi gayrah ama ilaahay cid kale la caabudo oo cibaadadii kala dhexaysiiya fasarafa shay-an min anwaaci alcibaadati ilayh dabeed u jeediya oo u sarfiya shay ka mida noocyadii cibaadaadka yacni xaggiisa u sarfiya aw ictaqada ana liaxadi min alcilmi waalqudrati waalcadamati midla maa lilaah ama ictiqaadiya in axad ay u sugnaatay xagga cilmiga iyo awoodda iyo weynida waxa ilaahay u sugnaaday oo kale oo macnaha uu yidhaahdo cadamada ilaahay oo kale cid kalaa leh awoodda ilaahay oo kale cid kalaa leh cilmiga alle ee caamka ee wax walba koobsaday sidaasoo kale waxaa jirta cid wax walba og sidaa hadduu yidhaahdo faqad ashraka billahi shirkan akbar wastaxaqa alkhuluuda fi nnaar waxaa sheekh ibnu cuthaymiin hadalkiisa kusoo gunaanaday ruuxa intaa aynu soo sheegnay sameeya ee ama rubuubiyadii shirki ku sameeya ama uluuhiyadii ama asmaadii iyo sifaadkii ruuxaasi ilaahay wuxuu u shariik yeelay oo shirki uu ugu sameeyey shirkigii weynaa ee uu diinta kaga baxayey waxaanu mutaystay naarta inuu ku waaro ciyaadan billaah waxaa kaloo shirkiga lagu tacriifiyey dacwatu gayri illaahi maca allaahi subxaanah cid aan alle ahayn alle in lala caabudo oo lala baryo oo cibaadaadkii lagala dhexaysiiyo waxaa kaloo lagu tacriifiyey shirkiga waa musaawaatu gayri illaahi billaahi fi ma huwa min khasaa'is illaah ilaahay cid aan ahayn in rabbi lala simo wuxuu ilaahay la gaarka ahaana lagula simo macnaha khasaa'istuu rabbi iska lahaa hadday uluuhiyada tahay iyo hadday rubuubiyada tahay iyo hadday asmaad iyo sifaadka tahayba wuxuu rabbi la gaarka ahaa cid aan alla ahayn rabbi in lagula simo ayaa shirki la yidhaha washirku hadmun lilrububiyati wa tanaqusun liluluuhiyati wa tacadin calaa sifaati illahi alculaa waxaa shirkiga loo yaqaanaa xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa ayaa laga dulminayaa oo laga duwayaa rabbigii lahaa xaqii rubuubiyada waxaana laga nuqsaaminayaa uluuhiyadii iyo cibaadadii rabbi xaqa uu lahaa ayaa wax kamida cid kale loo sarfinayaa waxaana lagu xadgudbayaa sifaadkii rabbi ee sarreeyey wa suu-u dannin birabbi alcaalamiin waana mala xumo ilaahay caalamiinta oo dhan rabbi u ahaa laga malaysanayo wa qilatu adabin maca jabbaari samaawaati waalard waa edeb darro lagula dhaqmayo allaha cirka iyo dhulkaba isagu subxaanahu wa tacaala abuuray wallaahi low cadamuu llaha xaqa tacdiimihi ma ashrakuu billahi gayrah wallaahi dadku hadday ilaahay weyneynayaan weyneynta uu xaqa ugu leeyahay cid kale lamay wadaajiyeen cibaadadiisa ee rabbi ayay u badhax tiri lahaayeen ilaahay baa taa tilmaamo u yidhi maa qadaru llaha xaqa qadri ilaahay may qadarin oo may weyneyn weyneyntuu xaqa ugu lahaa mar kale dadka waa lagu canaantay maxay ilaahay u weyneyn laayihiin maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara ashirku huwa taswiyat lmakhluuqi annaaqisi bilkhaaliqi alkaamili min jamiici lwujuuh shirkigu waa makhluuqa dhinac walba ka dhiman een kamaalka lahayn ee naaqiska ah ee wixiisu uu kala dhiman yahay simid lala simaayo ilaaha khaaliqa ah ee dhinac walba ka dhammaystiran waayo alkamaalu lmutlaqu lilaah kamaalka mutlaqa ah ee jiho walba shamlisanaya ilaahay unbaa iska leh makhluuq xataa kamaal hadduu helo nuqsaan unbaa ka dambaysa markaa shirkigu edeb darro waxaa ugu filan makhluuqii naaqiska ahaa ee liitay ayaa u la simayaa khaaliqii dhinac walba ka dhammaystiraa wa huwa aqbaxu lmacaasi wa afxashu dunuubi wa acdamuha cala aliطlaaq shirkigu macaasida waa ka ugu xun dunuubta waa ka ugu foosha xun leh waana ka ugu weyn isugeyn dembi oo dhan marka la isu geeyo min khutuurati shirki shirkiga khatartiisa waxaa ka mid ah shirkiga noocaas ee aynu soo tilmaanay waxaa khatartiisa ka mid ah annahu acdamu dembin cusiya allahu bih waa dembiga ugu weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caasiyey dembi ka weyni ma jiro ilaahay baa tilmaamay dembi weyn inuu yaho rabbi waxau ihi jala sha'nuh waman yushrik biاllaahi faqad iftaraa isma cadiima ruuxa allah cid kale waxa weeyaan ku lamaaneeyey ee shirki sameeyey waa qof abuurtay oo sameeyey dembi aada iyo aada u weyn nabiguna salى اllahu alayhi wasalam waxa uu yihi kama fi saxiixayni can ibni mascuud waxaa lagu yidhi ayu dembi acdam dembi la gala maxaa u weyn nebi allow qaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak waxau yidhi inaad allaah u yeesho cid aad barbar dhigaysood la simayso isagoo khaaliqaagii oo ku abuuray saxiixeynkana waxaa ku sugan xadiidu abi bakra inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam alaa unabiukum biakbari alkabaa'ir qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala al-ishraaku billaah waxau ihi war ma idinka waramaa dunuubta waaweyn ka ugu sii weyn yacni kabaa'irta ka ugu weyn ee kulligood yacni cala aliطlaaq ugu weyn ma idiin sheegaa waxay yidhahdeen haya rasuulkii allow noo sheeg wuxuu yidhi al-ishraaku billaah ilaaha ku abuurtay ood cid kale shuraako kala dhigto maxaa kuu kalifaya alaysa allahu bikaafin cabdah ilaahay addoonkiisa miyaanu ku fillayn waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh allah ninka tala saarta ilaahay kaafigiisa miyaanu ahayn oo dheef haddaad doonaysa ilaahay miyaanu ku siin karayn oo kurba iyo dhib haddaad ka baqanaysa ilaahay miyaanu kaa badbaadin karayn yacni waxaad moodaa qofka shirkiga ku dhacaya lisaanulxaalkiisa waxaabad moodaa inuu leeyahay maya caawimaan u baahanahay laakiin dee waa tawxiidkiisii oo nuqsaamay ama kaba zuulay waayo ruuxa muwaxidkiihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku kaaftoomaya rabbi jala jalaaluh min khutuurati shirki annahu adlamu dulmi shirkigu waa dulmi la galo ka waxa weeyaan ugu weyn waxaa dulmi la yidhaahdaa wadcu shayi fii gayri mowdicih shayga in la dhigo meeshiisa meel aan ahayn walaalayaal min khutuurati shirki annahu adlamu dulm inuu yahay dulmi la galo ka ugu weyn dulmi waxaynu nidhi waxa weeyi shayga oo meeshiisii meel aan ahayn la dhigo dee shirkigu waa cibaadadii alla u lahaa subxaanahu wa tacaala oo inta laga qaaday makhluuq la siiyey waa dulmi waana weliba dulmi la galo dee ka u weyn ilaahay baana taa ku tilmaamo rabbi waxau yihi subxaanah ina ashirka la dulmun cadiim waxau rabbi yihi ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn waa dulmi aada iyo aada u weyn khutuurada shirkiga waxaa ka mid ah kulu danbin casa allahu an yakfirah ila shirk faman maata calayhi fahuwa fi nnaar khaalida mukhalladan fiiha abada dembi walba waxaa rajo laga qabaa ilaahay inuu dhaafo haddaan lagu dhiman oo waxa weeyaan dee laga toobad keeno xataa wixii kufri iyo shirki ka soo hadhay hadduu ruuxu ku dhinto waa taxta almashii'a macaasida iyo kabaa'irta wixii kufri iyo shirki ka hooseeya oo in shaaa cadabahu wain shaaa cafaa canhu ilaahay hadduu doonana wuu cafinaya hadduu doonana wuu ku ciqaabaya laakiin shirkiga ilaahay ma dhaafo haddii lagu dhinto ruuxa ku dhintaana naarta ayuu ku waaraya ciyaadan billaah ilaahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in loo shariik yeelo shirkiga alla ma dhaafo haddaan nolosha lagaga toobadkeenin oo lagu dhinto rabbi ma dhaafo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixiisa shirki ka soo hadhay ilaahay cidduu doono waa u dhaafaa waa taxta almashii'a sida caqiidada ahlu sunnuhu ay tahay wixii shirki iyo gaalnimo ka soo hadhay ilaahay siduu doonuu ka yeelayaayo hadduu doonana qofka intuu ka soo jaro ayuu jannada ku dambaynayaa ku waari maayo cadaabkii hadduu doonana horaabuu ka saamaxayaayo naarba arki maayo laakiin foolxumada iyo khatarta uu shirki leeyahay isaga lagama rajo qaba in lagaa dhaafo ee ruuxu naarta ayuu ku waaraya hadduu ku dhinto ciyaadan billaah waxaa khatarta shirkiga ka mid ah an allaha laa yaqbalu camala fiihi shirkun bal yuxbituh ilaahay ma aqbalo camal shirki ku jiro iska dhaaf inuu aqbale eh wuu burinayaa waanu baabi'inayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu sideed iyo toban nebi qisadooda kaga soo warramay suuratu lancaam ayuu gebagabadii iyo gunaanadkii rabbi waxa uu ku yidhi walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun ambiyada intaa leegi haddii ay shirki la iman lahaayeen camalkoodoo dhammi waa buri lahaa oo wuu baabi'i lahaa waayo shirkigu camalka wuu buriyaa waanu baabi'iyaa waxaa kaloo alla uu yihi jala sha'nuh waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh ruuxa iimaanka ka gaalooba ee tawxiidkii ka gaalooba ee shirki ku dhaca camalkiisii waa buray xadiisu lqudsi rabbi waxa uu ku yihi man camila camala ashraka fiihi maci gayrii taraktuhu wa shirkah ruuxa camal sameeya cid kale wiila wadaajiyoon aniga ii badhax tirayn haddaan rabbi ahay isaga iyo camalkiisaba waan ka tegayaa oo aqbali maayo waayo ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba ilaahay waa mid wanaagsan oo ayib ah mana aqbalo wax wanaagsan oo ayiba mooyaane camalka ayibkee u wanaagsanina waa ka ilaahay loo badhax tiray ee cid kale nasiib iyo dheef aanay ku lahayn mar kale alla wuxuu yidhi subxaanah lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin nebi muxamed iyadoo lala hadlayo si dadka kale loogu quusgooyo waxay soomaalidu tahdaa weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee waa macnaha ugu quusgoo marka nebi muxamed marka hadalkaa la leeyaho ummadda kii ugu mudnaa ah waa inta kale ha ku quusato ilaahay waxau yihi markaa lain ashrakta nebi allow haddaad shirki la timaadid oo ilaahay cibaadadiisa cid kale aada ku lamaanaysid ama aada la wadaajisid hee layaxbatanna camaluk camalkaagu wuu burayaa oo wuu baaba-ayaa walatakuunanna min alkhaasiriin aakhirana waxaad ka mid noqon doontaa kuwa khasaaray ee waxa weeyaan hoogay ee halaag ku dhacay nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam oo la og yahay imaamu lmuwaxidiin inuu yahay shirkina aanu ka dhacay hadalkaa rabbi marka uu usoo jeedinayo waa in ciddii kale ay ku quus qaadato oo ay dareento khatarta uu shirkigu leeyahay innaka waxaa laga yaabaa ruuxu inuu yidhaah waxa weeyi muslim baan ahay muwaxid baan ahay maxaa shirki laygala hadlayaa laakiin waxaad ogaataa nebi moxamed baa lagala hadlay sala allahu calayhi wasalam adigana maxaad u malaynaysa marka rasuulullahi laleeyahay lain ashragta adaa uga baahi badan hadhiyo habeen in lagaala hadlo walaalayaal min khutuurati shirki annahu suu-u dannin billaah wa dalaalun mubiin khatarta iyo xumaanta shirkiga waxaa ka mid ah inuu yahay ilaahay oo mala xun laga malaysanayo iyo baadi cad inuu yahay waxa uu rabbi yidhi subxaanah iyadoo laga waramayo kuwii mushrikiinta ahaa hadalkay yidhaahdeen laga xikaayoonayo markay xaqiiqadii hortooda timaadee aakhiro wax arkaan maxay odhanayaan tallaahi in kunnaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin wallaahi baadi baanu ku sugnayn bay odhanayaan id nusawiikum birabbi alcaalamiin kuway ilaahay u shariik yeeleen bay ku leeyihiin markaanu allaha caalamiinta rabbigooda idinla simanay eenu idin berber dhiganay alla ilaahe waanu lunsanayn oo waanu habownay hanuun maanaan hayn ayay ku odhanayaan waxaa kaloo rabbi yihi subxaanah alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalard wajacala aulumaati wاnnuur uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun alla wuxuu yihi waxaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh allaha cirarkiiyo dhulalka abuuray mugdigiiyo iftiinkaba abuuray madowga habeenkii iyo iftiinka maalintii labadaba abuuray uma aladiina kafaruu intaa dabadeed iyadoo ilaahay khaaliqa waxa inoo sameeye uu yahay ayaa haddana aladiina kafaruu kuwii gaaloobay hee birabbihim yacdiluun rabbigood ayay cid kale barbar dhigayaan oy kala mid dhigayaan ilaaha waxaasoo makhluuqaada abuuray ay ahayd inaanay cidna barbar dhigin ay waxa weeyaan ilaahay keligii caabudaan ayay haddana cid kale ay barbar dhigayaan oy kala mid dhigayaan yacni cidligu waa ashibhu wanadiir yacni cid kale ayay kala mid dhigayaan khuduurada shirkiga waxaa ka mid ah ana maaalahu nnaar ciyaada biاllaah shirkiga cidhibtiisa iyo aayihiisa dambe waa naarta jahanamo rabbi haynaga badbaadiye ilaahay wuxuu yihi jala shaأnuh inahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljanah wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar alla wuxuu yihi axadka ilaahay u shariik yeele ee cid kale kula wadaajiye cibaadadiisa iyo khasaayista uu leeyahay faqad xarama allahu calayhi اljanna kaa ilaahay jannada waa ka xarimay wa ma'waahu nnaar hooygiisuna waa naarta jahanama ciyaada biاllaah wamaa lilظaalimiina min ansaar kuwa daalimiintuna wax u hiiliya heli maayaan maalinta qiyaame rasuulkuna wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayn min xadiidi ibni mascuud man maata yushriku biاllahi shayئa dakla الnaar wa fii riwaayati wahuwa yadcuu min duuni illaahi niddaa ruuxa dhinta isagoo ilaahay cid kale ku lamaanaynaya shirkigaa ku dhinta naarta ayuu gelaya ama ruuxa dhinta ilaahay keyrkii isagoo cid kale baryaya oo ilaahay uu barbar dhigayo naarta ayuu gelaya ciyaada billaah min khutuurati shirki annahu shubbiha almushriku bilkhaari min asamaa faاkhtaafathu طuyuur aw hawat bihi الriixu fii makaanin baciid waxaa lagu shabahay ruuxa shirkiga sameeyey nin samada intuu kasoo dhacay haadu ay hilibkiisa hiigasoo ay kala dhufanayso ama dabayli meel daran oo dheer ay ku tuurtay ilaahay wuxuu yihi jala shaأnu waman yushrik biاllahi fakaأnamaa khara min aلsamaaء fatakhtafhu الطayru aw tahwi bihi الriix fii makaanin saxiiq ruuxa ilaahay u shariik yeela ee cibaadadiisa iyo khasaaistuu lahaa cid kale la wadaajiya fakaannamaa khara min asamaa waxa buu ka dhigan yahay samada nin ka soo dhacay fataqtafuhu ayr dabeed shimbiruhu hilibkiisa ay kala dafayaan oo midba ka kale uu ka dhufanaayo aw tahwi bihi riixu fii makaanin saxiiq ama dabayli meel fog ay ku tuurtay ayaa uu ka dhigan yihi waxa macnaha iyo muraadka laynoo sawirayo ee laynoo qeexayaa ay tahay ayaan darada haysata ruuxa shirki ku dhacay iyo ilaahay inaan u aa- u aabba yeelayn fii ayi waadin halag meel alla meeshuu ku halaagsamayo ee uu ku dhibaatoonayo inaan ilaahay u aaba yeelayn oo aanu daryeelayn mar hadduu tawxiidkiisii ku toosnaan waayey walaalayaal haddii shirkigu khatartaa uu leeyahay maa hiya ahamu aqsaami qaybihiisa ugu muhiimsani waa maxay kow ashirku alakbar shirkiga weyn oo axkaamta ka dhalanaysa ay tahay annahu yuxbitu jamiica alacmaal wa ana allaha laa yakfiruh wa annahu yukhalladu fi nnaar wa annahu xalaalu dami walmaal shirkiga weyn oo axkaamta ka dhalanaysa ay tahay acmaashoo dhan inuu baabi'inayo ilaahayna dembigiisa aanu dhaafay naartana uu ku waarayo dhiiggiisa iyo maalkiisubana ay xalaal yihiin waa qofka shirkiga weyn ku dhacay ashirku lakbar huwa alshraaku billahi fi uluuhiyati wa rububiyati wa asmaa'ihi wa sifaatih in ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu shariik yeelo oo cid kale lala wadaajiyo wixii uu la gaarka ahaa ee ilaahnimadiisa iyo rabbinimadiisa iyo asmaadiisi iyo sifaadkiisii shirku luluhiya haddaynu amhilo usoo qaadano ama shirku rububiya haddaynu horreysiino sidaynu hore usoo tilmaanay rububiyadu waa ilaahay afcaashiisa in loo gaar yeelo on cid kale lala wadaajin afcaasha ilaahay la gaarka yahay ee isaga mooye cid samayn kartaa aanay jirin sida abuuristii nooleynta dadka dilidooda arsaaqidooda maamulka kownkan aynu ku noolnahay oo dhan ciriya dhulba yacni afcaasha noocaasihi waa rububiyada rabbi oo ilaahay mooye cid samayn kartaa ma jirto marka rububiyadaas haddii waxa weeyaan cid kale alle lala wadaajiyo waa shirkun akbar shirki weyn weeyi oo qofku diinta kaga baxayo wax alla waxaynu axkaam sheeganayna ay ka dhalanayso oo xeradii islaamnimada aanu dheef iyo nasiib ku lahay tusaale ahaan cid aan alla ahayn haddaad u ictiqaadiso inay ku arsaaqayso oy arsaaqad kuu hayso dee ina allaha huwa arasaaqu dilquwati almatiin khalqiga ka abuuray arsaaqadoodana hayaa waa rabbi wixii ka soo hadhay waa asbaab laakiin alrasaaq ka magaciisa rasaaq la yidhaahdo ee awoodda arsaaqidda iskale iyo sababteedaba ee raxmaadkana cirka ka soo dejinaya biyaha iyo baadkana inoo soo bixinaya wax alla waxaynu quudanaynu ku nool lahayna isagu ina siinaya waa rabbi subxaanahu wa tacaala marka dee cid kale haddaad u ictiqaado waa shirkun akbar maamulka kownka iyo adduunkaynu ku nool lahay cid aan rabbi ahayn haddaad ictiqaado inay ilaahay adduunka la maamusho sida suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan waxaa jirta awtaad iyo awliyo marka sanadgu sanadku ka soo wareega ama laba sano ay soo wareegtaba ku shira waxa weeyaan godkaa qaaru xiro la yidhaahdee buurta maka ku yaalla ee nebiga sala allahu calayhi wasalam loogu waxyooday waxaa jirta awtaad ama awliyo adduunka ka taliso oo dee sanadkiiba mar halkaa fadhiisato oo ku shirta oo isla soo jaangooya adduunka wixii ka dhacaya dhib iyo dheefa waxaad ogaataa waa shirkun akbar waayo adduunkan ilaahay baa abuuray isagaana ka taliya ilaahay baa yidhi wahuwa asdaqu lqaa'iliin alaa lahu lkhalqu waalamru ilaahay baa abuurista iyo amarkaba iska leh bal ka waran haddaad tidhaada maya abuuristii buu leeyahay amarka waa lala leeyahay waa shirki abuurista ilaahay cidimiyey la leedahay axad la abuuray mayi jiraa talada kownkan iyo maamulkiisana cid lalihi ma jirto sidaanay cidina ula abuurin marka waa caqaa'idka suufiyada ee baatilka ah inay jiraan cid aan alla ahayn oo jaangoynta iyo qorshaynta iyo maamulka adduunka ilaahay kala qayb qaadata tacaala allahu can dalika culuwan kabiira idan yacni ashirku fi rububiya abuurista iyo ixyaaga iyo afcaashiisa in loo gaar yeelo waxaanad ogaataan tawxiidka rububiyada xataa mushrikiintii nebi moxamed laga soo dhex saaray may inkirin oo ilaahay baa yidhi walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalard layaquuluna allah haddii nebi allow aada weydiiso cirkiiyo dhulka yaa abuuray waxay ku odhanayaan allah marka cibaadadaa loogu taag waayey ilaahay u keli yeela laakiin rabbinimada way ogolaayeene may diidanayn cirkan yaa abuuray dhulkan yaa abuuray yaa wax nooleeya yaa wax dila jawaabtoodu waxay ahayd ilaahay cid kale kulamay lamaanaynin laakiin halka ay ambiyada iyo aqwaamtoodu isku khilaafeen waa ka soo socda qeybta labaad waa shirku luluhiya alwaaqici fi lcibaada waa shirkiga uluuhiyada ee cibaadada ku dhaca horta cibaado markaynu sheegayno ma aha soomka iyo salaada iyo zakada iyo xajka iyo arkaanulislaamta shanta oo keliya kuwaa waxaa la yidhaha almabaani lkibaar dhismayaasha waaweyn ee islaamka tiirashiisu ay ku taagan yihiin laakiin cibaadadu way ka guda ballaadhan tahay oo noocyada cibaadadu waxay shamlisanaysaa yacni aqwaasha iyo acmaasha ilaahay uu jecel yahay raallidana uu ka yahay ee loogu dhowaado yacni jamiica alaqwaal waalacmaal aldaahirati waalbaatina kullu maa yuxibuhu llahu wayardaah min alaqwaal waalacmaal aldaahirati waalbaatina sheikhulislaam wuxuu cibaadada ku qeexay inay tahay wax kastoo ilaahay uu jecel yahu raalli ka yahay oo ah acmaasha addoommadu ay jawaarixdiiyo xubnaha ka qabanayaan ama ay qalbigaba ka qabanayaan iyo aqwaasha ay ku hadlayaan ee carabka ay ku gudanayaan teeda muuqata iyo teeda qarsoonba yacni acmaasha iyo cibaadaadkaasoo dhan ayaa la yidhaahdaa lafdiga cibaado waa shamlisanaya uu caam yeelaya dee markaa baryadiibaa ka mid ah yaad baryaysa yaad gacmaha hoos dhiganaysa gawracii baa ka mid ah yaad wax u gawracaysa nadarkii baa ka mid a yaad u nadaraysaa tala saarashadii baa ka mid a yaad tala saaranaysa rajadii baa ka mid a yaad rajaynaysaa cabsidii baa ka mid a yaad ka cabsanaysaa yacni acmaashaasoo dhan ayaa soo hoosgelaya marka tawxiidka khaaliskii wuxuu keensanayaa idaa sa'alta fas'al illaah wa ida stacanta fastacin billaah marka aada wax weydiisanayseed duco iyo baryo u baahan tahay ilaahay bari isagaa kugu filan awliye allay adeeg ha odhan awliyada alleh waynu rumaysannahay awliye ilaahay doortay oo karaamaysani inay jiraan ilaahay baa yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyada alla uu doortay cabsi iyo muruga midna dushooda may ahaanin waase kuwee kuwo gidaar fadhiyo dee kubkooda aan weysan marin oo haddana waanu duulaale ma aha oo cirkiiyo dhulkaanu kala haynaa laakiin waa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa ilaah iyo rasuulkiisaba rumeeyey ee caqiidada iyo yacni tawxiidkii qalbigu waxa weeyaan qalbigooda uu ku sugmay ilaahayna ka cabsanaya acmaashii jawaarixdana samaynaya kuwaa weeyaan marka awliyadaas inakoo aaminsan inay jiraan haddana ma baryano iyaga gurmad iyo gargaar ma weydiisanayno awliye allay noo soo gurmoo noo adeeg ma odhanayno waayo waxa jira oo joogo xayun laa yamuut ah allihii yidhi udcuunii astajib lakum waxa nool oo jooga allihii yidhi waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun marka waxaynu leenahay markaynu dheef iyo wanaag u baahannahay yaa allah waxaynu leenahay kurbo iyo shiddo markaynu ka cabsanayno aynu rabbi ka magangelayno yaa allah isagaa dheeftana la weydiisanayaa dhibkana laga magangelaya isticaanadii iyo kaalmadii dee ilaahay baynu ka kaalmo dalbaynaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin gawracii wankan wadaadkii baan usoo xidhay ma odhanaysa jin iyo insi midna waxba looma qalo yacni xoolaha sida dee lacagtaadaba aada u sadaqadaysanayso waad sadaqadaysan kartaa hor ilaahay waad ula bixi kartaa masaakiintana waad siin kartaa qurb yacni neefkii aada qashay laakiin yaad u gowracaysaa muhimaddu waa taas tadbaxu liman lacana allahu man dabaxa ligayr illaah alla ha nacdalo oo naxariistiisa ha ka durkiyo ayaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam axadka ilaahay cid aan ahayn wax u gowraca neefkaaga ilaahay magaciisana waad ku gowracaysaa bismi illaah ilaahay dartii ayaanad u gowracaysaa iyo cid kale jin iyo insitoona u gowrici maysa dadka qaarkood jinkay iskaga laalushaan ricad ama neef madow ama ku sidaasa soo qabay ku odhanayaan waa la qalayaa waxaa laga yaabaa uurku jirta iyo xubno mucayana inuu yidhaahdo halkaa ku tuuro banaanka dhig jinkaa lagu laaluushaya waa shirki marka yacni dabxiga ama gowrucu waa cibaado ilaahay loogu dhawaado ilaahay dartii un baa loo gowracayo cid kale ilaaha magaciisa aada ku gowracayso ayaa dartii u gowracaysaa ee cid kale u gowrici mayso cid kale haddaad ugu dhawaato ood u gowracdo dee waa shirki ciddaad ka cabsanaysaa waa rabbi cidda aad rajaynaysaa waa rabbi cidda aad tala saaranaysaa waa rabbi wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin ilaahay uun tala saarta haddaad mu'miniin tihiin dee mafhuumku waxa weeye haddaydaan mu'miniin ahayn cid kale taladiina u dhiibta laakiin ruuxa muuminkii ilaahay buu arrinkiisa u dhiibtaa calaa kullin yacni shirkiga uluuhiyadu waa ka khatarta ugu badani ka taagan tahay waayo dee umamkii horeba way qirsanaayeen rubuubiyada laakiin halka la isugu yimid ee muhiimku waxay ahayd halkay sartu ka quruntay uluuhiyaday ahayd idan ashirku fi luluuhiya waa mid aada u khatar badan waxaana munaasab ah addoonka mu'minka ilaahay mooye cid kale inuu ka go-o xagga cibaadada kitaabka ilaahay in badan haddaad baadhbaadho waxaa lagula doonayaa oo addoonka lagula dadaalayaa hayrullah alle cid aan ahayn cibaadadiisa iyo camalkiisa inuu ka gooyo noloshiisa iyo dhimashadiisa iyo tasarufaadkiisa oo dhan qul ina salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu ana awalu lmuslimiin waxaa la yidhi waxaad tidhaha nebi allow salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo dhimashadayda intuba ilaahay bay usugnaatay u barax tiran tahay cid la wadaagtaa ma jirto sidaasaa lay amray kuwa hogaansamee alla u barax tiray camalkoodana anaa ugu horeeya idan laabudda min tawxiid alcibaada camalkeenna alla inaynu u barax tiro oo cid kale aynaan la wadaajin weliba meelaha uu shirkigu inaga soo gelayo inaynu iska ilaalino baryada iyo gowraca iyo tawakulka iyo yacni arrimahaas inaad waxa weeyaan ilaahay u barax tirto oo cid kale aanaad la wadaajin shirkiga kale waxa weeyaan sifaadka siaynu hore usoo tilmaanay dee sifaadka alla uu leeyahay cid kale inay leedahay haddaad sugto waa shirki akbar ah ood ku gaaloobayso tusaale ahaan haddaad ictiqaado aw hebel meel kastoo tagta wuu ku maqlayaa hadalka hoosu dhig dadka qaarkood waxay u haystaan aw hebel oo weliyo meel yaalla aan dhaweynba ayaa wuxuu ku odhanayaa asraartiisa waxaa ka mid ah wax alla waxa dhacaya kownka ka dhacaya wuu ogyahe bal hadda hadalka hoos inoogu dhig waxaabad moodaa cabsiduu ilaahay ka cabsan lahaa inuu waxa weeyaan siiye makhluuqa marka xaqiiqadu waxay tahay ilaahay cilmigiisu waa shaamil oo caalimun bima kaana wamaa yakunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun ilaahay waxa uu ogyahay wixii hore u jiray iyo waxa imika jira iyo waxa jiri doona iyo waxa aan dhacaynba haddii uu dhici lahaa siduu noqon lahaa cilmigiisu waa caam yeelo wax walba ilaahay waa ogyahy laakiin wixii ilaahay ka soo hadhay cilmigoodu waa kooban yaho caam ma aha ilaahay baa yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila wa fawqa kulli dii cilmin caliim wax yar unbaa cilmiga laydinka siiyey cilmigeennu dee gidaarkaa inaan u dhaafin baa laga yaaba oo halkaa markaad fadhido gidaarkaa xagga dambe waxaa ka dhacaya dee war uma haysa dee haddii aada ictiqaado aw hebel inuu og yahay maa kaana wamaa yakuun dee waa sifaduu alla lahaa ee khasaa-ista rabbi ka mid ahayd oo makhluuq aad siisay waana shirki akbar waxaa ka mid ah sifat lqudra sifada awoodda iyo qudrada in allaha calaa kuli shayin qadiir ilaahay wax ku cagsi geliyaa ma jiro fi lardi walaa fi samaa cirka iyo dhulka toona wax walba wuu karaa cid aan alla ahayn qudradaa haddaad u sugto waa sifo rabbi uu leeyahe qudradaa caamka ah makhluuqu awood uu leeyahy laakiin awooddiisu waa maxduud way koobanta laakiin awoodda caamka een koobnayn rabbi unbaa iska leh dee cid aan rabbi ahayn haddaad sifadaa sifat lqudra alcaama aada siiso waa shirkun fi sifaat waa shirki xaggii waxa weeyaan sifaadka ah calaa kullin ashirku lakbar waxa uu koobsanayaa arrimaha aynu soo sheegnay oo ah waxyaabuhu ilaahay la gaarka ahaa ee uluuhiyadiisa iyo rubuubiyadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa in waxa weeyaan cid kale lala wadaajiyo oo shuraako looga dhigo ashirku lasqar shirkiga kaa ka koo ka yar macnaha shirki sidiisaba horta shirki sagiir ma jiro shirki yari shirki walba waa sidiisu u wenyi laakiin waxaa looga jeedaa ashirku lasqar kaa akbarka ah ayuu ka yaryahay marka kaa loo eego axkaamta ka dhalanaysaana way ka duwan tahay kaakii ka dhalanaysa oo kan xerada islaamka lagaga bixi maayo saaxiibkiisu naarta ku waari maayo xalaalu dami walmaal noqon maayo yacni waxa weeyaan sidaasuu kaga duwan yahay kii kale ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan dee shirkigan asqarka ah qofka sameeya waxa weeyaan culimmadu way isku khilaafeen ma u dhaafaya mise u dhaafi maayo oo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen in allaha laa yakfiru an yushraka bih alishraak waa caam oo yashmalu alakbar waalasqar dhaafi maayo bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maya eh mar hadduu axkaamtii kaleba kaga duwan yahay oo aan saaxiibkiisu naartii ku waarayn oo acmaashii aanu burinayn oo xeradii islaamka aanu kaga baxayn waana loo dhaafayaa oo waa taxta almashiica yacni waxa weeyaan waa mashiicada alleh ayuu ku sugan yahay oo in shaaa cafaa canhu wa in shaaa cadabah hada shirku lasqar shirkigaas waxaa lagu tacriifiyey maa habata tasmiyatuhu shirkan walaysa min jinsi shirki lakbar wa huwa wasiilatun ila shirki lakbar waxaa lagu tacriifiyey shirku lasqar waa waxa sharciga ay ku soo aroortay inuu shirki yahay laakiin noocii weynaa aan la jinsi iyo la nooc ahayn laakiin wasiilo iyo sabab u ah mithla yasiiri riyaa sida istuska yar wa huwa min aru'ya riyaagu waa min aru'ya wاlmuraadu bihi idhaaru اlcibaadati liqasdi ru'yati الnaas fayaxmaduunahu caleyh riyaa waxaa laga soo qaatay alru'ya muraadkuna waxa weeyaan inuu cibaadadiisii iyo camalkiisii u muujinayo si ay dadku ugu arkaan uguna ammaanaan waxoogaa kaana waxaynu isku dul taaganaa riyaagaas ama ashirku lasqar waxaa laga yaabaa dalabatulcilmi iyo ducaadda iyo culimadu inay waxa weeyaan bacdu caamat innaas mooye ay ka dheeraadaan ashirku lakbar laakiin asqarku waa ka culimo iyo caamo iyo cubaadba in fara badan dadka usoo dhuunta ee lagu dhaco marka waa laabudda inaynu waxoogaa isdul taagno khulaasaduna waxa ay tahay alriyaa oo shirku lasqar ah annahu yaqsudu bicamalihi saxiix carada min addunya ruuxu camalkiisii iyo cibaadadii saxda ahayd ee uu samaynayey ayaa wuxuu ku doonayaa dheef adduunyo ha lagugu ammaano ama wax ku hel saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu maxmuud ibnu labiid inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina akhwafa maa akhaafu calaykum ashirku lasqar wuxuu rasuulku yidhi waxaan idinku cabsi badanahay shirkiga ashirku lasqar ee yar qaaluu wama shirku lasqar oo shirkiga shirkigaa ka weyn ka waabsan ee ka yari muxuu yihi qaala riyaa nebigu wuxuu uhi waa istuska yaquulu lahu yowma alqiyaama qiyaamaha rabbi wuxuu odhanayaa idaa jaza annaasa biacmaalihim dadka acmaashay isaga dartii u sameeyeen markuu ku abaalmariyo ayuu kuwii istusayay dadka wuxuu ku odhanayaa idhabuu ila aladiina kuntum turaa'uuna fi dunya fanduruu hal tajiduuna cindahum jazaa wuxuu yihi war bal waxaad u tagtaan buu alla ku odhanayaa kuwaad adduunka camalkiina tusi jirteen bal inaad kuwa abaal ka heshaan allahu akbar wa aljazaau min jinsi alcamal sow camalka adduunyada dadka maydaan tusi jirin waxa uu ku odhanayaa rabbi ordoo kuwaad istusi jirteen bal hadda inaad iyaga abaal ka heshaan u taga dee kana heli maayaan waxaa kaloo rabbi yihi subxaana qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaad ku tidhaha nebi allow anugu qof idinkoo kalaan ahay oo macnaha sifaadka basharka iyo dadku dee waxay iigu dareerayaan siday dadkaba ugu dhacayaan hadday cudur tahay hadday caafimaad tahay hadday guur tahay hadday dhashi iyo tarankii tahay hadday cadho tahay hadday raalli ahaansho tahay yani dadka qaarkood baa aaminsan inaanu rasuulku basharba ahayne nuuraani u ahaa wax basharka ka duwan laakiin rasuulku bashar dadkoo kale ayuu ahaa oo dee hadduu doono ilaahay rususha ilayn malag baabuu ka dhigi lahaaye laakiin xikmadda alle ee xeesha dheer ee baliiqa waxay keensatay inuu basharka usoo diro cid la jinsi ah oo midabkiisa iyo luqadiisa iyo dhaqankiisaba ay garanayaan waxaa alla uu yidhi markaa waxaad ku tidhaahdaa anuu qof idinkoo kalaan ahay oo haddaa maxaad nagaga duwan tahay yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaan idinkaga duwanahay uun waxaa la ii waxyoonayaa in macbuudkiinu uu yahay macbuudkiina xaqiihi ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii inuu yahay yacni macbuudka xaqa lagu caabudaa rabbi oo keliya inuu yahay taasaa la ii waxyoonayaa macnaheedu waxa ay tahay macnaha dee bashar idinkoo kala un baan ahe waxaan idin dheerahay waxyigaa samada igaga socda iyo risaaladaa rabbigay ii doortay ayuun baan idinkaga sharaf badanahay oo rasuul baan ahay laakiin sida kale dee bashar idinkoo kalaan ah alla wuxuu yihi faman kaana yarjuu liqaaa rabbih haddaba rabbigii la kulankiisa qofkii rajaynaya ee damacu ka hayo falyacmal camalan saalixan camal wanaagsan ha sameeyo camalka wanaagsanna waa ka ilaahayna loo badhax tiray ee cid kale aanay nasiib iyo dheef ku lahayn sunnadii rasuulkana waafaqsan ee aan bidco iyo wax lala yimid oo diinta lagu soo kordhiyay aan ahayn waxaa la yidhaha camalku waxa uu saalix noqon karaa oo tilmaanta saalixu qaadan karaa labadaa shardi marka laga helo haddii kale camal saalixa ma aha jannana ku heli maysi jahanamana kaga nabadgeli maysi laakiin labadaa marka laga helo kow in ilaahay loo badhax tiray oo cid kale aan lala wadaajin laba inuu waafaqsan yahay sunnadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo bidco iyo muxdat aan u ahay alla wuxuu yihi markaa ilaahay la kulankiisa ruuxii rajaynaya camal wanaagsan ha sameeyo walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada rabbigii cibaadadiisana cid kale yaanu la wadaajinin waxay culimmadu yidhaahdeen ay laa yuraa'i nnaasa bicamalih camalkiisa dadka yuu isku tusin oo istus yaanu noqonin macnuhu waxa uu yahay ilaahay ha caabudo biduuni riyaa-in walaa sumca isagoon dadkana istusayn dadkana aan ismaqashiinayn riyaadu waa camalkii oo dadka uu la doontuu hortooda ku sameeya ha ku arkaan way ku eegayaan sumcaduna waa camalkuu qarsoodi ku sameeyey intuu soo baxa dadkii inuu uga sheekeeyo ha ku maqlaan kanaan sameeyo kanaan sameeyo kanaan sameeyey marka ilaahay inaad ku caabuddo adoon camalkaagii iskuna tusayn isna maqashiinayn oo waxaad ilaahay dartii u samaysay dadkii aan maqmaqashiinayn oo aan la hortagayn waxay culimada selafku odhan jireen ruuxu waa inuu asraar yeesho isagiiyo ilaahay u dhexeeyo qiyaamaha uu ku badbaado waxaaguba hadduu noqdo wax makshuuf oo banaanka iyo badka yaalla dee wa ayaan dar adigiyo ilaahay siri waa ina idiin dhexayso habeenkii waa inaad dheef ku leedahay ilaahay mooye cid kale aanay kugu ogeyn soonka waa inaad nasiib ku leedahay ilaahay mooye cid kale aanay kula ogeyn wahaakadaa qur-aanka iyo dikriga iyo taacaadka kale waa inaad asraar yeelato waxaa kaloo rabbi yidhi subxaana fawaylun lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uuna wayamnacuuna almaacuun waxaa hoog iyo halaagu sugnaaday kuwa tukanaya ee salaadooda sahwisan macnaa yu-akhiruunaha can waqtiha waa kuwa salaada waktigeeda ka bix ka aakhirinaya ee waktigeedii ka dambaysiinaya dayacaya waktigii salaada way tukanayaan laakiin waktigii bay ka dilayaan oo ka dayacayaan cataa iyo ibnu cabaas waxaa laga wariyey alxamdu lilahi aladii qaala can salaatihim walam yaqul fii salaatihim waxaa mahad leh ilaaha yidhi can salaatihim saahuun ee an odhan fii salaatihim saahuun waayo ruux walba salaada dhexdeeda waa ku sahwiyaa xataa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii dulyadayn ku sugnayd salaadii duhur afartii ragcadood laba waa kii tukaday labana sahwiye iloobay marka dee haddii la odhan lahaa aladiina hum fii salaatihim saahuun yaa nabadgeli lahaa cidhiba may nabad gashee laakiin waxaa la yidhi can salaatihim saahuun kuwani salaada kumay dhex sahwiine gebigeediiba way ka sahwiyeeno way iloobeen macnaha waktigeedii bay dayaceen oo ay dhaafiyeen shaahidunaa min alaaya aladiina hum yuraa'uuna wayamnacuuna almaacuun waa kuwa dadka istusayay camalkoodu riyaaga uu yahay maacuunka waa adeega iyo weelka iyo waxa ay dadku guryaha kala qaataanna dadka u diida waa waxa yaree xaafaduhu markay isku soo wareegaan koobkii nasii iyo mididii iyo malqaacadii iyo milixdii waxyaabaha yaryar waxaa yaryaree la kala qaato kuwa diidaya waa calaamaat lmunaafiqiin shaahidku markaa waxa weeyaan aladiina hum yuraa'uun waxa uu rabbi yihi subxaanah man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaaika aladiina lahum ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabita ma sanacuu fiiha wabatilu ma kanuu yacmaluun waxa uu alla yidhi kuwa doonaya noloshan adduunyada iyo quruxdeeda ee aan aakhiro dan iyo muraatoona ka lahayn waanuu oofinaynaa acmaashooda adduunyada ay ku samaynayaan lagana nuqsaamin maayo laakiin aakhiro ayaanay naar mooye wax kale ku lahayn waxay tabcadeen ay sameeyeenna waa buray kuwaas waa kuwa gaalada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa dayacay ee adduunyo mooye aakhiro aan dan iyo muraatoona ka lahayn waxaa kaloo rabbi uu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhu waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaalaa yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila waxaa rabbi ku tilmaamay munaafiqiintu inay isku dayayaan ilaahay inay dagaan oy shirqoolaan iyagana ilaahay baa shirqoolaya oo khidaacu waa sifaat lmuqayada waxay kamaal tahay marka lagu samaynayo cidda mutaysatee ficilkaa samaysay markaa khidaac bay is yidhaahdeen sameeya tu ka daran baa alla u dhigay oo cidda shirqool iyo makri samaysa ku ka daran baa ilaahayna u dhigaya salaada markay u kacayaanna waxay kacayaan iyagoo caajisan oo yuraa'uuna annaas dadka istusaya walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahay in yar mooye wax kalaba ma xusaan walaalayaal inakoo soo koobkoobayna oo aada moodo waktigu inuu sii socdo ee riyaagu waxaynu ugu dheeraanay aafadiisa ayaa caam ah dhiciddiisuna way fara badantay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslim min xadiidi ibni cabaas waxa uu yihi man samaca samaca allaahu bih waman raaa ra'a allaahu bih ninka dadka ismaqashiiya ilaahay baa dadka maqashiiya ninka dadka istusa ilaahay baa dadka tusa waxay culimmadu ku fasireen maadaama adduunka markuu joogay uu dadka camalkiisa ka dhigay arkay maqlay isagana aakhiro ayaa cuquubadda iyo fadeexadda ku dhacaysa dadka ilaahay tusaya maqashiinayaana aljazaau min jinsi alcamal sow adduunkii dadka ismaa tusin adna aakhiraa fadeexadaada dadka la tusaya ciyaadan billaah riyaagu haddaynu soo koobno suwar buu leeyahy kow an yakuuna albaacisu cala alcamali muraa'aatu nnaas min alasl fahada min ashirki alakbar walaa cibrata bicamali walaa yaqacu ila min almunaafiq waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusalaa yuraa'uuna annaas suurada hore camalkiiyo cibaadadaba waxa ku xambaaraya asal ahaanba waxa soo kicinaya ku xambaaraya waa dadku ha ku arkaan oo hadda niyad kaleba ma leh kaasi waa shirkigii weynaa camalkiisuna wuu burayaa munaafiqiinta iyo gaalada mooyaane mu'minna kama dhaco kuwa la yidhi qaamuu ila salaati yani waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas kaasi mu'min kama dhaco suurada labaad wa an yakuuna alxaamilu lahu cala alcibaadati min awali اlamri alikhlaasu lilah uma yaطra'u alriyaau fi ahnaaءi alcibaada fahada ima an yastaslima lah aw yudaaficah fain daafacahu falaa cibrata bih lianna nabiya salى allahu alayhi waslama qaal ina laha tajaawasa liummati ma xadatat bihi anfusuha ma lam tacmal aw tatakalam bih wain istaslam fayuxbiط alcamala aladi waqaca fiih wain asaaba sifata ayr اl fainamaa yuxbiطu صifata lalsl suurada labaad waxa weeye in waxa camalka marka hore qofka ku xambaaraya iyo daafica ama sababtu ay tahay ilaahay dartii oo hadduu wax bixinaayo ama uu tukanayo ama uu soomayo ama uu qur-aan akriyayo ama uu alla xusayo waxa marka hore soo kiciyey waa ilaahay dartii iyo diin iyo aacadiis niyo kale may soo kicin dabeed camalkii isagoo ku dhex jira ayaa istuskii kusoo dariyo uu kusoo kordhay markaa dee laba mid unbuu noqonaya inuu isu dhiibo istuska oo uu sidaa raalli kaga noqdo sida isagoo salaada ku jira haddii cidi soo gashay cid uu ixtiraamayo alla ilahay ciddaa iska dhis oo hagaaji macnaha in niyadiisiiba uu u wareejiyo uun qofkaa raaligelintiisa taa hadduu isku dhiibo riyaagii riyaagii waxa uu burinayaa camalkaa uu galay waynakii nidhi ashirku lasqar yacni camalka oo dhan ma buriyo laakiin camalka uu markaa galo ayuu burinayaa ilan shirkul akbarka ayuu ahaa kii camalkao dhan wada burinaya wax alla waxaad camal qabatay horaysiya dambaysaba laakiin shirkul asqarku camalka uu gale ayuunbuu burinayaa ee kuwii kale ma baabi'inayo markaa riyaagii hadduu isku dhiibo camalkii markaa uu riyaagu galay wuu burinayaa haddiise uu iska difaaco unu isku dhiibin camalkii waxba yeeli maayo waa u badbaadaya waayo nabigu sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi ilaahay ummadayda wuxuu ka dhaafay waxay naftu ugu sheekayso haddaanay ku hadal ama ku dhaqmin oonay ku camal falin waxaynu naqaanaa dadka nufuustooda wax badan baa kugu soo dhaco xumaan ah oo nooc walba leh oo qaarkood aanad afka soo marin karayn laakiin inta ay waxani khaatiro qalbigaaga kusoo dhacday uun ay tahay adigiina aada naftaada ka difaacaysa ilaan shaydaan baa kugu soo tuuraye waxba ku yeeli mayso ilaahay kugu ciqaabi maayo haddii riyaagu camalka asalkiisa aanu raad ku lahayn laakiin sifada uu raadeeyo sifadu waxa weeye haddaad salaad tukanaysay qiyaamkii ood yaro dheerayso qiraa'adii ood dheerayso macnaha inaad wax ku dardarto oo kamaal ah marka haddii riyaagu xaggaa ziyaadaadka iyo kordhintaa uu galo laakiin asalka salaada aanu gelin asalkii waa kuu badbaadaya oo waa ansaxaya laakiin sifadii riyaagu uu galay ayaa buraysa oo ajar iyo abaal dheeraada ka heli maysa adunbaa qirada iyo qiyaamka iska dheereeye wax abaali kugu kordhi maayo ee suurada kale waa bacda alcibaada cibaadadiiba adoo dhammaystay hadduu kugu soo dhaco dee cibaadadii hore aad u dhammaysatay waxba yeeli maayo waxaa ka mid ah shirkul asqar suwarkiisa waxaa ka mid ah lubsu lxalaqa walkhayt waltamiima wa naxwi dalik khaydka ama xadhkaha dadka qaarkood ay lugaha ama gacmaha ku xidhaan iyagoo isha iyo balaaya anu iskaga xijaabanaa leh ama xoolahaba dhegta loogu xidho baraarugta yaree wareegsan ee carruurta loo xidho la ydhaha ishay ka xijaabaysaa qardhaasta la xidho waxyaabahaas loo xidho inay balaayo kaa xijaabto ama isha ay kaa ilaaliso waa min ashirki alasqar laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen hadduu ruuxu ictiqaado in ashyaadani iyagu laf ahaanteeda ay dhib iyo dheefba keenayaan hadduu ictiqaado qardhaastaniba inay dhib iyo dheefba uhayso waa shirkul akbar waanu ku gaaloobaya laakiin hadduu ictiqaado qardhaastan iyo baraarugtan ama khaydkan ama xadhigan ama waxyaabahan la xidhanaayo inay sabab tahay dhibkiiyo dheefta alla haya laakiin waa sabab uun hadduu sidaa yidhaah waa ashirkul asqar ku gaaloobi maayo laakiin dembi weyn buu ku dhacay lianna haadaa yaqdaxu fii kamaali tawxiid waayo dhammaystirkii tawxiidkiisa ayuu dhaawacaya oo uu kala dhimaya waxaa ka mid a shirkul asqar shirkul alfaad ereyada dadku ay ku hadlaan shirkiga soo gala waxaa ka mid a alxalifu bigayr illah cid aan alla ahayn waa tanaabahay waaye iyo waxyaabaha la midka ah waa min ashirki alasqar waayo nabigu wuxuu yihi man xalafa bigayri illahi faqad kafara wa ashrak laakiin waxaa la yidhi dhaartaas waa in lam yaqsud tacdiima almaxluufi bihi tacdiimahu lilah fa hada shirkun akbar markuu ilaahay cid aan ahayn ku dhaaranayo waa haddaanu u qasdin kanuu ku dhaaranayo inuu ugu weyneynayo sida ilaahay dhaarta loogu weyneeyo alle sida loo weyneeyo kale hadduu dhaartan uu ilaahay cid aan ahayn ku dhaartay ugu weyneynayo waa shirkul akbarkii kufriga akbarka ahaa ama shirkiga akbarka laakiin haddii aanu ku tacdiiminayn laakiin waxa weeyaan sida dad fara badan dee carabka kaga dhacda ama halayska u noqota ficilkii uu ku dhaco waa min ashirki alasqar waxaa ka mid a shirku lalfaad waxa weeyaan maa sha allahu washit waxa ilaahaya adigu addoonto iyo atawakalu cala allahi wa calayk adiyo allaan idintala saartay iyo lowla allahu wa fulaan alliyo hebel haddaanay jirin sidaasi umay dhacdeen ereyada noocaas ee ilaahay cid kale la raacinayo alla iyo cid kale la israacinayo ile ilaahay cid laguma lamaaneeye waa shirkul alfaad waana anwaacda shirkul asqarka nooca saddexaada shirkigu ah shirku lkhafi shirkiga qarsoon fii saxiixi sunan ibni maaja can ibni saciidin kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa naxnu natadaakaru lmasiixa adajaal waxa uu yihi rasuulkaa nagu soo baxay maalin maalmaha ka mid ah annakoo masiixu dajaal ka hadlayno arrinkiisa isxasuusinayna faqaala alaa ukhbirukum bima huwa a bima huwa akhwafu calaykum cindii min almasiixi adajaal wuxuu yihi rasuulku war ma idiin sheegaa wax masiixu dajaal aan idinka cabsi badan oo igaga daran oon idinka baqayo qaala qulnaa bala waxaanu idhi haya noo sheeg qaala ashirku lkhafiy wuxuu ihi shirkiga qarsoon oo waa maxay an yaquuma arajulu yusallii fayuzayinu salaatahu limaa yaraa min nadari rajul inuu ruuxu intuu salaad u kaco dabeed salaadiisa uu u qurxiyo hebel baa ku eegaye si fiican ha kuu arko waa ashirku lkhafi culimada qaarna waxay yidhaahdeen yacni shirkigu waa akbar iyo asqaruune kan khafigee qarsoone ama akbar kuu gelayaa haddii muraadkiisuba ligayr illaahi uu noqdo ama asqarka ayuu gelayaa haddii muraadkiisu uu lilaahi ahaa laakiin xagga dambe un camalka uu kasoo galay istusko walaalayaal waxaan daqiiqadaha hadhay si kooban u tilmaamayaa shirkiga khutuuradaa leh aqsaamtaana leh kiisa weyn iyo kiisa yarba kayfa nanjuu sidaynu uga badbaadnaa anoo soo koobaya oo aynaan ka wada gaadhsiin karayn horta wasiilada koobaad ee aynu shirki kaga badbaadaynaa waa adducaa inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisano shirkiga kiisa muuqda iyo kiisa qarsoonba inuu inaga badbaadiyo waayo ducadu raad weyn bay leedahay saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu abi bakrin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal ashirku fiikum akhfaa min dabiibi namli waxa uu nabigu yihi shirkigu dhexdiina wuxuu kaga qarsoodi badan yahay socodka quraanjada quraanjo gurigaaga soo gashay shanqadheeda miyaad maqli kaa waxaa ka qarsooni badan shirkiga ayaa rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam laakiin nebigu dawadii ayuu raaciyey lagaga dawoobayo waxa uu yidhi wasaadulluka calaa shayin idaa facaltahu adhaba canka sigaara shirki wa kibaara waxa uu nebigu yidhi waxaanse ku tusi wax haddaad samayso shirkiga kiisa yar iyo kiisa weynba kaa tagsiinaya taquulu waxaad odhanaysaa allaahuma inii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclam wa astakfiruka limaa laa aclam waa duca nabowi ah oo nebi maxamed laga soo raray oo xijaab kaaga noqon karta in badan oo shirkiga ka mid ah waxaa macnaheeduna uu yahay ilaahu waxaan kaa magangelayaa inaan shirki kuu sameeyo anoo og oo cilmi u leh waxaan kaa dembi dhaaf dalbayaa waxaanan ogeyn ee isoo gala inaad iga dhaafto ilain si aanad ogeyn oo yar ayuu kuu geli karaa nebi ibraahim khaliilkii ilaahay doortee ambiyada aabbahooda ahaa ayaa shirkiga ilaahay ka magan galo o ka ducaystay nebi ibraahim dabadii yaa aamin naftiisa ka noqon kara ee odhan kara anu waan ishubaa ilaahay wuxuu yihi waid qaala ibraahimu rabbi jcal hada albalada aamina wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam waxaad xustaa nebi allow waagii nebi ibraahim uu yidhi rabbigayow beledkaa xurmada le waa maka eh mid lagu nabadgala ka yeel ilaahay ducadiisii waa aqbalay waxa uu yihi wajnubnii wa baniya aniga oo nebi ibraahima iyo awlaadaydiiyo inamadaydana naga foge an nacbud alasnaam allahayow sanam inaanu caabudno aniga iyo ubadkayga naga dheereeyo naga ilaaliyo naga dhowr nebi ibraahim baa sidaa u ducaysanaya soo inaku ugama baahi badnin inaynu barino ilaahay markaa subxaana wasiilada labaad ee shirki lagaga badbaadaa kayfiyatu najaati min khutuurati shirki waa istishcaaru qubxi shirki in la dareemo foolxumada shirkiga shirkigu waa nin in intaasoo ilaah ay kala jiidanayaan qofka mushriga ah ee kan caabudaya ee kan kala baraya ee kan kale waxweydiisanaya waa addoon intaasoo qof ay isku haystaan oo kale ayuu la mid yihi waxaana raaxada iyo dumaaniinadu ay ku jirtaa addoonku meel keliya inuu ka amar qaato nebi yuusuf calayhi salaam waxa uu yidhi isaga oo dadkii uu la xidhnaa dacwadii tawxiidka ugu baaqaya yaa saaxibayi sijni arbaabu mutafariquuna khayrun am illaahu lwaaxidu lqahaar war labadaydii saaxiibee sijniga ama jeelka igula jirayow ma rabbiyaal kala tagsan oo muraadkooda iyo ujeeddadoodu ay kala duwantoo nin walba dalabkiisa iyo waxa uu doonayaa uu ka kale ka duwan yahay war ma kuwaasaa khayr badan mise allaha kelida ah ee qahaarka ah ee aada garanayso muraadkiisa iyo waxa keliya ee uu kaa doonaya uu kaa dalbaday midkee roon bal caqligaaga u bandhig tusaale kale ilaahay wuxuu usoo qaatay addoon dad fara badan ka dhaxeeya oo ku dhex dawaqoo dawaqsan waayo tusaale ahaan toban nin baa addoonkaa isla leh kan hadduu raali geliyo kanaa cadhoonaya kani wax hadduu ka doono kanaa wax ka duwan ka doonaya wuu ku dhex waalanaya addoonna nin keliyaa iska leh ninkaana muraadkiisa iyo wuxuu ka doonaya wuu yaqaanaa raaxuu ugu adeegaya ugu khidmaynaya dhibaatana ma haysato caqligu wuxuu dareemayaa labadaa addoon ka raaxaysanayee deganaanshaha haystaa inuu yahay ka ninka keliya uu haystee uu leeyahay ninkaa keliyana yaqaano waxa uu doonayo waxa uu diidayo laakiin kay tobanku isku haystaan dee waalib uu gelaya ilaahay wuxuu yihi jala shanu daraba allahu maala rajula fiihi shurakaau mutashaakisuun warajula salama lirajuli hal yastawiyaani maala alxamdu lilahi bal aktaruhum laa yaclamuun daraba allahu maala ilaahay tusaale wuxuu ka yeelo usoo qaatay rajula nin waa addoon fiihi shurakaau mutashaakisuun addoonkaasoo kuwa shuraako oo weliba iswada haysta mushaakasadu waa tanaasuc xataa dad isku niyad oo meel wada jeeda ma aha ilaahay wuxuu tusaale usoo qaatay addoon kuwa shuraako ah oo weliba ishaystoo iskhilaafsani ay wada leeyihiin oo ka dhexeeya dadkaa ishaysta ee iskhilaafsan iyo wa rajulan salaman lirajulin iyo nin mid keliya u badhax tiran oo nin keliya u leeyihi hal yastawiyaani maala tusaale ahaan labadaasi ma siman yihiin ma sinna ilaahay markuu mushrikiinta xujadii ku oogay ee gartii uu ka helay ayaa rabbi waxau yihi alxamdu lilah mahad iyo ammaan rabbaa iska leh bal aktaruhum laa yaclamuun bedidoodu ma oga oo xaqa garan maayaan tawxiid iyo shirkina kala saari maayaan ilaahay wuxuu naftiisii ammaanuu mahadiyey markii mushrikiinta xujadii uu ku oogay waayo qofka caqliga lihi ma simayo labadaa nin toban isku haystaan midba wajaha ujeedo iyo nin waxa weeyaan mid keliya u leeyihi waxa mahalkaasina leh ninka mushriga ah ee awhebel mar ka baqanaya marxaba mar xabaasha dawaafaya mar kan kale odhanaya allah haddii aan neefkii u qali waayo balaayaa reerka ku dhacaysa kan waxa weeyaan tobanka meelood cibaadadii iyo camalkiisii u qaybiyey waa addoonkaa tobankan inay iskhilaafsani isku haystaan addoonka ilaahay cibaadadiisii u badhax tirayna tusaalihiisu waa addoonkaa ninka keliya uu leeyihi waayo muwaxidku ilaahay wuxuu yaqaanaa waxa raalli gelinaya iyo waxa ka cadhaysiinaya waxaa ka mid a istishcaaru anahu yuxbit alcamala aw yanqusuh in la dareemo in waxa weeyi shirkigu camalkaaga uu baabi'inayo ama uu nuqsaaminayo waa waxyaabaha aad kaga badbaadi karto marka taa dareento tacabkaagii si aanad u tacab khasaarin waxaa ka mid a waxaad kaga badbaadi karto istishcaaru suquuti lmuraa'i min acyuni innaas inaad dareento in qofka muraa'iga ee camalkiisa dadka isku tusaa uu dadka indhahooda ka dhacayo oo qiime aanu ka yeelanay mar haddaad istus tahay xataa dadka agtoodii qiime ka yeelan maysa qodobka shanaad waxa uu yahay alcilmu bishirki shirkiga si aada uga nabad gasho shirki waxa uu yahay baro caraftu shara laa lishari walakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min alkhayri yaqacu fiih waxaan sharka u bartay maaha sharnimada ee waa inaan iska ilaaliyo waayo qofkaan sharka iyo khayrka kala saarini dee wuu ku dhacaya tucrafu lashyaau bididiha wa bididiha tatamayazu lashyaau waxaa ashyaada lagu gartaa kasoo horjeedkeeda shay walba shayga kasoo horjeeda markaad garato ayaa ashyaadu kuu kala soocantaa oo aad kala saartaa wafq allah ljamic lima yuxib wayarda wsala allahuma wslm cla nabiyina mxamed wcla alih wsaxbih wslm ilahay waxaan ku weydiisanayaa biasmaai lxusna wasifaatihi alculaa inta majliska isugu timid ahlu tawxiid tawxiidka ku toosan allah ka yeelo shirkigana allahay naga badbaadiyo majliskaas sidaynu ugu kulannay jannadana allahay noogu jamciyo walxamdu lilahi awala waakhira
walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowradaha cilmiga ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com